wararka ka imaanaya magaalada sanca ee dalka yemen ayaa ku waramaya in duqayntii dhowaan ka dhacday magaaladaasi ee uu maraykanka fuliyey ku dilay dad badan oo ay ku jiraan soomaali inta la xaqiijiyay ugu yaraan duqayntan waxaa ku nafwaayey lixdan jeedar ruux oo kasoo jeeda qaaradda afrika kuwaasoo ay ku jiraan dad soomaali ah halkay ku dhaawacmeen afartii toddoba kale dadkan ayaa ku jiray xabsi ku yaala dalka yemen oo ay gacanta ku haayaan kooxda xootiyiinta ee taabacsan xukuumadda shiicadaha ee iiraan waxayna dalka yemen ugu tagaan si ay ugu tahriibaan sacuudiga kooxda xootiyiinta ayaana gacanta ku dhigay iyadoo qarsho u ahaa in dib loogu soo celiyo dalalkooda kooxda xootiyiinta ee dagaalka adag kula jira maraykanka iyo yahuud ayaa dhankooda sheegay in xarunta la beegsaday ay ahayd mid ay gacanta ku hayaan waxay ugu yeeraan hay-adaha socdaalka caalamiga iyo bishcas islamarkaana weerarku u yahay dembi dagaal ilaa iyo hadda wax waraha kama soo bixin dowladda maraykanka ee geystay duqayntan bahalnimada iyadoona horey u sheegtay inay beegsatay xarun ay leeyihiin kooxda xootiyiinta ee ka dagaalama dalka yemen weerarkan ayaa kusoo beegmiyay xilli uu maraykanka wada duqeymo ku beegsanayo kooxda xootiyiinta tan iyo shan iyo tobanka bishii maarso markaasi oo ay bilaabeen xootiyiinta dhaqdhaqaaqyo ka dhan ah maraakiibta ka gudbaya badda casriga gacanka cadmeed iyadoona si gaar ah u beegsada maraakiibta ay leeyihiin dowladaha maraykanka iyo yahuudda